cesra cutubka labaad haddaba kuwaanu waa dadkii gobolka ee ka soo noqday maxaabiisnimadii oo ku jiray kuwii la kaxaystay oo nebukadnesar oo ahaa boqorkii baabilon oo u kaxaystay baabilon oo ku soo noqday yeruusalaam iyo dalkii yahuudah mid walba magaaladiisii oo waxay la yimaadeen serubabel yeshuuca nexemaayah sareeyaah recelayaah mordekay bilshaan misfaar bigway rexuum iyo bacanaah haddaba waatan tiradii dadkii reer binu israa'iil reer facrosh waxaa ka soo noqday laba kun iyo boqol iyo laba iyo toddobaatan reer shafaadiyahna saddex boqol iyo laba iyo toddobaatan reer aaraxna toddoba boqol iyo shan iyo toddobaatan reer fahad mo'aab oo ahaa reer yeshuuca iyo reer yo'aabna laba kun iyo siddeed boqol iyo laba iyo toban reer ceelaamna kun iyo laba boqol iyo afar iyo konton reer satuunna sagaal boqol iyo shan iyo afartan reer sakayna toddoba boqol iyo lixdan reer baniinna lix boqol iyo laba iyo afartan reer bebayna lix boqol iyo saddex iyo labaatan reer casgaadna kun iyo laba boqol iyo laba iyo labaatan reer adinoqaamna lix boqol iyo lix iyo lixdan reer bigweyna laba kun iyo lix iyo konton reer cadiina afar boqol iyo afar iyo konton reer aateer oo ahaa reer xisqiyahna siddeed iyo sagaashan reer baysayna saddex boqol iyo saddex iyo labaatan reer yoorahna boqol iyo laba iyo toban reer hashuumna laba boqol iyo saddex iyo labaatan reer gibaarna shan iyo sagaashan reer beytelaxamna boqol iyo saddex iyo labaatan reer netafaahna lix iyo konton reer canaatoodna boqol iyo siddeed iyo labaatan reer casmaweedna laba iyo afartan reer qiryad cawariim iyo reer kafiiraah iyo reer bi'iroodna toddoba boqol iyo saddex iyo afartan reer raama iyo reer gebacna lix boqol iyo kow iyo labaatan reer migmaashsna boqol iyo laba iyo labaatan reer beytel iyo reer aciina laba boqol iyo saddex iyo labaatan reer naboona laba iyo konton reer magbiishna boqol iyo lix iyo konton reer calaamtii kalena kun iyo laba boqol iyo afar iyo konton reer haariimna saddex boqol iyo labaatan reer lood iyo reer xaadid iyo reer anoona toddoba boqol iyo shan iyo labaatan reer yeraxoona saddex boqol iyo shan iyo afartan reer sacaanahna saddex kun iyo lix boqol iyo soddon oo wadaadadiina waxay ahaayeen reer yadacya oo ahaa reer yashuuca oo ahaa sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatan reer imeerna kun iyo laba iyo konton reer fashxuurna kun iyo laba boqol iyo toddoba iyo afartan reer hariimna kun iyo toddoba iyo toban kuwii reer laawina waxay ahaayeen reer yashuuca iyo reer kadmi'eel oo reer hodowyaah ka soo farcamay oo ahaa afar iyo toddobaatan oo nimankii gabyaaga ahaa oo reer aasaaf ahaana waxay ahaayeen boqol iyo siddeed iyo labaatan oo kuwii irdaha dhowri jiray oo ahaa reer shaluum iyo reer aateer iyo reer talmoon iyo reer caqub iyo reer xatiitaa iyo reer shobay kulligood waxay isku ahaayeen boqol iyo sagaal iyo soddon oo reer natiniimna waxay ahaayeen reer siixaa iyo reer xasuufa iyo reer tabacood iyo reer keyros iyo reer sicaha iyo reer fadoon iyo reer lebana iyo reer xagaabah iyo reer caqub iyo reer xagaab iyo reer shalmay iyo reer xanaan iyo reer gideel iyo reer gaxar iyo reer re'aayaah iyo reer rasiin iyo reer neqodaa iyo reer gasaam iyo reer cusa iyo reer faseeax iyo reer besey iyo reer asnaa iyo reer macuniim iyo reer nafuusiim iyo reer baqbuuq iyo reer xaquufa iyo reer xarxuur iyo reer basluud iyo reer maxidaa iyo reer xarsha iyo reer barqoos iyo reer siseera iyo reer tamax iyo reer nasiyax iyo reer xatiifa oo ilmihii addoommadii sulaymaanna waxay ahaayeen reer sotay iyo reer xasofered iyo reer faruuda iyo reer yacalaa iyo reer darqoon iyo reer gedeel iyo reer shafaadiyah iyo reer xatiil iyo reer fokereed xasebaayim iyo reer aami reer natinim oo dhan iyo ilmihii addoommadii sulaymaan waxay isku ahaayeen saddex boqol iyo laba iyo sagaashan oo kuwaanuna waxay ahaayeen kuwii ka tegey teelmelex iyo teelxarshaa iyo karuub iyo addaan iyo imeer laakiinse iyagu ma ay sheegi karin qabiilkoodii iyo jilibkoodii iyo inay reer binu israa'iil ahaayeen iyo in kale toona oo reer dalaayah iyo reer toobiyah iyo reer naqoodaa waxay isku ahaayeen lix boqol iyo laba-iyo konton oo kuwii wadaaddada ahaa waxay ahaayeen reer xabayaah iyo reer xaqoos iyo reer barsiley oo naag ka guursaday gabdhaha barsiley oo ahaa reer gelicad oo iyaga lagu magacaabay kuwaan magacyadoodii waxay ka dondooneen buuggii abtiriska laakiinse lagama helin sidaas aawadeed wadaadnimadii waa laga saaray sidii iyagoo nijaas ah oo talihii baa iyagii ku amray inayan waxyaalaha quduuska ah wax ka cunin jeer wadaad uriim iyo tumiim leh kaco oo ururka oo dhamm wuxuu giddigiis isku ahaa laba iyo afartan kun iyo saddex boqol iyo lixdan oo intaas waxaa gooni ka ahaa raggii addoommadooda ahaa iyo naagihii addoommadooda ahaa oo iyana waxay ahaayeen toddoba kun iyo saddex boqol iyo toddoba iyo soddon oo waxay lahaayeen laba boqol oo ah rag iyo naago gabya fardahoodu waxay ahaayeen toddoba boqol iyo lix iyo soddon baqlahooduna laba boqol iyo shan iyo afartan geelooduna afar boqol iyo shan iyo soddon dameerahooduna lix kun iyo toddoba boqol iyo labaatan oo qaar ah madaxdii qabiilooyinka ayaa markay yimaadeen gurigii rabbiga oo yeruusaalem ku yaal ikhtiyaarkood waxugu bixiyey in gurigii rabbiga meeshiisii laga dhiso iyagu intay awoodeen ayay khasnaddii shuqulka siiyeen kow iyo lixdan kun oo dirham oo dahab ah iyo shan kun oo miinal oo lacag ah iyo boqol khamiis oo ah dhar wadaaddood sidaas daraaddeed wadaaddadii iyo kuwii reer laawi iyo dadkii qaarkiis iyo nimankii gabyaaga ahaa iyo iridhowrayadii iyo reer natiniimba waxay degeen magaalooyinkoodii oo reer binu israa'iil oo dhammuna waxay degeen magaalooyinkoodii